shirkii la taladowka dhallinyaradii waxaan raabtay galmudug oo ka saabsan diyaaryow kulku bedelow kootobyada shanaad iyo sagaalaad ee dastuurka kumeeldeerka ee dalka iyo lakaqowaday magaalada dhuusmareeb ee caasimadda galmudug shirkii waliba laakabandhikay hajiidiyo kooban oo ka saabsan cutubyada shanaad iyo sagaalaad ee dastuurka iyo weliba su-aalo kale oo khusaya cutubyada agaasimaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya muxudiin haashi dalmar oo horeyn ku hadlay shirkiyana sheegay inay wada taladookan lafdhabarangayey in la helo ra'yigii bulshada galmudug runtii wadatashigan wuxuu lafdhabar u yahay in la helo ra'yiga reer galmudug gaar ahaan maanta kulanka aan u fadhinay ah dhallinyarada iyo haweenka reer dhuusamareebeed oo runtii muhiim u ah inay ra'yigooda ku darsadaan arrimaha dibugista dastuurka waxaan rabaa inaan idinku soo dhaweeyo howlkan howlkan wuxuu u furan yahay inaad ra'yigiina cabirtaan adinkoo si xor ah uga fakeraya mustaqbalka iyo sida loo loo qaabayn karo arrimaha uu ka hadlayo qodobada qodobka shanaad ilaa qodobka sagaalaad waxaan rabaa inaan soo dhaweyn idiin samayno soo dhawaataan ra'yigiina cabirtaan si maaragtaaye adinkoo ka eegaya hannaanka hay-adaha dowladda ay u dhisan yihiin deeta baarlamaanka golaha fulinta hay-adaha garsoorka iyo maaragtaaye dhammaan qodobada lagu xusay wadatashigan oo runtii dhammaan hortiina yaalla wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka galmudug daa-uud maxamed endhinishay ku hadlay shirka welibana uuse sheegay inay shirkin uuse dabrooga hanoo kala shirkan wuxuu daba joogaa shirar hore usoo dhacay iyo kuwo dhici doono maalmaha soo socdo oo isugu jiray mid lagula kulmay haweenka lagula kulmay aqoon-yahanka iyo culimmada kuwo lagula kulmi doono bulshada rayidka ah iyo kuwa midkaan hadda maanta aan halkaan u fadhino iyo mid dowladda ah oo madaxda dowladdeenu ay hogaami doonaan haddii alla idmo oo ka dhici doono isla caasimaddan dhuusmareeb ujeeddaduna waxay tahay in reer galmudug ay ka qayb qaataan taladoodana ku yeeshaan go-aanada masiiriga ah ee dalka soomaaliya oo ay ugu horreyso hawshan dib u eegista dastuurka cismaan haajow ku tirsan guddiga mada bannaan ee reedanfiiryowka wiliba hergelyowka dastuurka iyo sidoo kale dhinishay tilmaamay muhiimadda cutubyada shanaad iyo sagaalaada sida aan horeba u sheegnay cutubyadan waa cutubyo muhiim ah oo ku saabsan hay-adihii dowladda dhammaan haddii ahaa lahaayeen saddexda heer ee dowladeed oo ah kii heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo heer dowlada hooseba barlamaankoodii iyo fulintoodii dhammaan cutubyadan ayaa looga hadlayaa marka runtii dhallinyarada iyo haweenka reer galmudug ee maanta fursadda u helay in ay nagala qayb galaan aragtidooda iyo ku aadan cutubyadaas muhiimka ah iyo su-aalaha horyaalla ee saddex iyo soddonka ah ee uu soo diyaariyey hay-adahan ka shaqeeya qabyatirka dastuurka ay soo diyaariyeen inaad runtii si qoto dheer aada u fiirisaan oo aada wixii aragtidiina aada ku biirisaan si nuqulka qabyo qoraalka ama qormohoraadka lasoo saari doono taladiina loogu biiriyo kadibna maaragtay lasoo saaro nuqul kale oo haddana aada talo ku yeelan doontaan gebagabadii hogayaha guddiga dareerowka arrimaha dastuurka ee baarlamaanka soomaaliya ayaana ku hadlay shirkila taladowka dhallinyaradii hanraabtay galmuduga kulankan oo aan uga gol leenahay inaannu kula tashanno bulshada qaybaheeda kala duwan ee degan galmudug hadday tahay magaalamada magaalada xarunta u ah galmudug ee dhuusamareeb aynu maanta joogno iyo hadday tahay magaalooyinka kale oo aanu maalmaha soo socoto tegi doono kulamadaasoo aanu kula tashanayno sida uu sheegay commishinar ismaan xaaji shanta cutub ee ka bilaabmaysa cutubka shanaad ilaa sagaalaad oo uu faahfaahin ka bixiyey cismaan xaaji hay-adoon xil saaran reedan fiirowka dastuurka dalka iyaguoda la taladow dhallinyaradii hanraabta galmuduge ee ka saabsan diyaaryow kulku bedelow kootobyada shanaad iyo sagaalaad ee dastuurka kumeeldeerka ee dalka